dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inaysan marnaba ka waaban doonin damaceeda inay qabsato badda soomaaliya iyadoo tix raacaysa heshiiskii bishii lasoo dhaafay dhex maray muuse biixi iyo abey axmed jenaraalka ugu sarreeya ciidanka itoobiya ayaa jeediyey khudbad uu si faah-faasan uga hadlayo diyaargarowga ballaaran ee ciidamada xabashidu ugu jiraan sidii ay isugu fidin lahaayeen xeebaha soomaaliya isagoo khudbad ka jeedinayay kuliyadda tababarka ciidamada huruusu ee gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayuu carabaabay inay la dagaalamayaan cadowga taariikhiga itoobiya oo uula jeedo dabcan ummadda soomaaliyeed jenaraal beerhanu julla taliyaha ciidanka xabashida ayaa ku hanjabay inay dharbaaxo adag ku dhufan doonaan cid walboo isku dayda inays hortaagto go-aankeeda ah inay qabsadaan xeebaha degmada lughayo ee gobolka awdal ee dalka soomaaliya taliya julla ma qarsan in ciidamadoodu ay isku diyaarinayaan guluf weyn oo shacabka itoobiya loogu raadinayo bad ay ka kalluumaystaan ayna ka soo degaan badeecadaha muhiimka u ah noloshooda dowladda itoobiya waxay sheegaysaa inay soo idlaysay diyaargarowgeedii ciidanka iyadoo dhegaha ka furaysanaysa diidmada ka imaanaysa shacabka soomaaliyeed ee ku aadan heshiiskii xaaraanta ah ee muuse biixuu la galay abey axmed
ciidamada difaaca itoobiya waxay diyaar u yihiin in ay cagta mariyaan oo ay burburiyaan cadowga taariikhiga deriska la ah itoobiya waxay cadowgeeda iskaga difaacaysaa midnimo iyo si wadajir ah mar kasta oo itoobiya ay soo fuulaan culaysyo iyo caqabado ciidamadaynu waxay u diyaarsan yihiin in ay burburiyaan cadowga iskudayaya in ay kasoo gudbaan xuduudda itoobiya waxay bilowday howlgal ay dib ugu helayso marinbiyoodkii ay sannado ka hor lumisay waana in ciidamadu isku diyaariyaan howlgallo adag
እናንተ የውስጥ ጸጥታችሁን በማስተካከል አገራችሁ አንድ ሆና ቆማ ከውጭ የሚመጣ ካለ ለመመከት arrinta xusida mudan ayaa ah in goobtii uu taliyaha ciidanka itoobiya khudbadda ka jeedinayay oo ka tirsan gobolka soomaalida city lagu marti qaaday maayarka magaalada qarbi dahro oo xabashida itoobiya ah halka aan loo yeerin guddoomiyaha gobolka city ay ku taalo kuliyadda tababarka ciidanka itoobiya arrinkan oo muujinayay in qorshahan uu yahay mid fog inkastoo jenaraalkan uusan magac dhabin cadowga itoobiya haddana waxaa loo wada fasirtay soomaaliya oo ah dalka keliya ee cadaawadi kala dhexayso itoobiya ayna weligood isku haysteen dhul iyo bad intaba dhinaca kale ra-iisul wasaaraha itoobiya oo khudbad ka horjeedinayay xildhibaanada baarlamaanka federaaliga itoobiya ayaa sheegay inay ka go-an tahay helitaanka bad abey axmed wuxuu soo hadal qaaday in xiisadaha ka dhashay marinbiyoodka soomaaliya isagoo hadlayay ayuu ku celceliyey in marnaba aysan dayici doonin dhiigga ciidamada itoobiya ee soomaaliya lagu laayay abey ayaa ku celceliyey in kumanaanka askari ee itoobiya ka jooga soomaaliya aysan ciyaar ciyaar u dhimanayn ayna gaari doonaan biyaha badda cas tani ayaana muujinaysa in ciidamada itoobiya ee dullaanka ku jooga soomaaliya hadafkooda ugu weyn yahay sidii ay u boobi lahaayeen dhulka soomaaliyeed halka dowladda federaalka madaxdeeda ay mar walba sheegaan in ciidamadan ay nabad ilaaliyaal yihiin xasan sheekh maxamuud oo tan iyo markii muuse biixiyo abey heshiiska badda galeen isu muujinayay inuu yahay hogaamiye ka caraysan arrinkaas difaacayana qarannimada soomaaliya ayaa si cad ooan gambasho lahayn wuxuu u sheegay inaanay itoobiya bad u diidanayn laakiin ay diidan yihiin wadiiqada ay u soo martay oo ah heshiiska ay la gashay maamulka somalilan marka laga soo tago xaqiiqda iyo wejiga dhabta ee xasan sheekh maxamuud oo ka mid a dadka dhulka soomaaliyeed baylah uga dhigay shisheeyaha wuxuu horay uga tanaasulay dhulka soomaali galbeed oo uu ku tilmaamay inuu yahay dhul itoobiya leedahay qadiyadda dowladda itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya ayaa dhelisay hadalhayn ballaaran oo gudaha iyo dibadda ah iyadoo soomaalida siday u wada dhan yihiin ay ka hor yimaadeen in baddooda la siiyo itoobiya meelaha sida xorta ah looga banaanbaxay dadkuna ay codkooda muujiyeen waxaa ka mid ah deegaanada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada ayaana dhigayay banaanbaxyo waaweyn oo ay ku sheegeen in naftooda ay u huri doonaan difaaca dalka iyo badda soomaaliya culimmada soomaaliyeed ayaa dhankooda fadwooday inaanay marnaba bannaanayn in dhul muslimiin leeyihiin taakaba ha ahaatee la siiyo gaalada sheekh jaamac cabdisalaam oo waraysi siiyey kanaalka alkataa'ib maalmo kadib heshiiskii muuse biixiyo abey axmed ayaa caddeeyey xukunka sharciga ee arrinkaasi taa ka dhulka islaamka ka mid ah ma bixin karo qof mataqaanaa basharihii nooc oo kaa-inan mankaana nooc uu raba ha ahaado madaxweyne iyo ka hoos ummadoo dhanna ma bixin karto ilaahay baa subxaana watacaala milki siiyey arladaa dadka muslimiinta ilaa yowma alqiyaama rabbi keliya in lagu caabudo ayaa loogu talagalay marka in lagu shirki yeelo ama gaalo la siiyo sharcan wa caqlan waa arin muxaram ah oo aan banaanayn waa arin caqlan wa sharcan aada iyo aada meel ka dhac iyo qalad weyn u ah arin ansaxaya iyo mid suurtagelaya midna ma ah marka laga hadlo guud ahaan caalamka hadalhaynta la xiriirta heshiiska badda ee itoobiya iyo maamulka somalilan waxaa ka hadlay dadyow kala duwan oo ay ku jiraan aqoon-yahano iyo wariyaal wax ka qora arrimaha afrika taariikhyahanka weyn ee doctor raakib asarajani ayaa muuqaal uu soo dhigay barta youtub-ka uu ku leeyahay wuxuu kaga hadlay damacyada itoobiya ee la xiriira badda soomaaliya isagoo soo hadal qaaday maraaxisha uu soo maray اثيوبيا دولة حبيسة يعني ايه دولة حبيسة؟ حبيسة جغرافيا في بيقسموا دول العالم لدول ساحلية ودول حبيسة ethoobiya juqraafi ahaan waa dal aan bad lahayn dowladaha ku yaala caalamka ayaa u kala qaybsama kuwa bad leh iyo kuwa aan wax bada lahayn oo xaabiise loogu yeero dowladaha xaabiisada marka waa kuwa aan lahayn wax bad ah kuwa badaha lehna waxay ka dhigan tahay inay u furan yihiin ganacsiga adduunka dowladaha badla-aanta ah ee caalamka ka jira waxay tiradoodu gaaraysaa afartan iyo sagaal dal waxayna ku kala yaallaan dhammaan qaaradaha adduunka marka laga reebo ameerikada waqooyi iyo dabcan austareeliya afrika oo kale waxaa dalalka badla-aanta ah ka mid a uganda yurub oo kalena waxaa dalalka badla-aanta ka mid a austareeliya yurub oo kalena waxaa badla-aan ah austariya aasiyana waxaa ka mid a afghanistaan ameerikada koonfureedna waxaa ka mid a dalalka aan badda lahayn bolofiya inta badan dowladaha badla-aanta ah waa dowlad faqri ah dabcan waxaa jira dowlado badla-aan ah oo haddana dhaqaale ahaan wanaagsan sida kuwa ku yaalla yurub oo kale austariya iyo switzerlan laakiin si guud dowladaha afrika aasiya iyo ameerikada koonfureed ee badla-aanta ah waa dalal faqri ah mid ka mid a asbaabaha dacfiga dhaqaale u keenayana waa inay badla-aan yihiin افريقيا او اسيا او امريكا الجنوبيه بتبقى ضعيفه اقتصاديا واحد اسباب ضعفها موضوع ان هي حبيسه كده saabir mashhuur oo isaguna ah muxallif ka faalooda arrimaha dunida muslimka gaar ahaan waddamada carabta ayaa ku tilmaamay heshiiskii muuse biix iyo abi axmed inuu ahaa khiyaano qaran haddii aan laga horteginna la arki doono ciidamada itoobiya oo la wareega dhulka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeedna kuufsada xilligaasna qaylo afka labadii la dhawaaqi doono قيام إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال بالتنازل عن ميناء بربرة لإثيوبيا لمدة خمسين عاما maamulka somalilan ayaa dekadda berbere uwa tanaasulay ethoobiya muddo ku siman konton sano waa kiro lacag la-aan ah oo ay etoobiya ku helayso dhulbadeed dhirir ahaan dhan labaatan kilomitir waxay tani la mid tahay jiidda kasa oo ay la wareegtay etoobiya muddo dhan konton sano iyadoo ka dhisanaysa saldhig militari iyo deked waxay ka dhigan tahay in dhulka etoobiya ay noqotay waa gumaysi dhacay iyadoo aan hal xabad la ridin taas cagsigeeda sacbis ayaa lagu soo dhoweeyey macal asaf waxaan leenahay muuqaal rageed laakiin caqligeennu wuxuu noqday midka carruurta oo kale aniga waxaan aad uga cabsi qabaa in wixii ku dhacay shacabka suudaan oo aan shan sanno ka hor ka sii digay ay ku dhacaan dadka deggan deegaanada somalilan waxaad arki doontaan ciidanka ethoobiya oo idin gowracaya haweenkiinna iyo gabdhihiinnana kufsanaya sidaba hadda ka socota gobolka ogaadeen iyo kuwa la midka ah ee ay etoobiya haysato
وحدث سيحدث لسكان إقليم أرض الصومال فسوف تجدون الجيش الأثيوبي يذبحكم ويغتصب نساءكم وبناتكم كما يحدث الآن في أجدين وغير أجدين داخل إثيوبيا